إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa sagaal iyo tobanka bisha dulxaj sannada kun afar boqolkow iyo afartanka hijiriga ku soo dhowaada warka madaxdiisii taliyihii ciidamada madaxtooyada puntland ayaa lagu dilay dagaal maanta ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug dowladda maraykanka ayaa sheegtay in ay yarayn doonto ciidamada ka jooga afghanistaan dhammaadka bisha nofembar ee sannadkan sarkaalka haysta ciidamada shalay lagu weeraray muqdisho ayaa warbaahinta kaga digay inay ka hadlaan weerarka nafhurnimo ee lagu qaaday ciidankiisa xilli dowladda saxafiyiintu u diiday in ay tagaan saldhigga la weeraray in ka badan labaatan askari ayaa lagu dilay weerarka dhacay dalka nigeria waxaa loogu yeeray qaramada midoobay ayaa baarlamaanka federaalka ku canaanatay sababta ay shalay ugu kala qaybsameen ansixinta xeer ay ku xalaalaysanayeen sinada oo ay iyagu soo qoreen maraykanka ayaa sababo amni darteed muwaadiniintiisa uga digay waddamada kenya iyo soomaaliya dibadbaxayaal carhaysan ayaa weeraray xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka lebnaan shaqaalaha soomaalida ah ee garoonka muqdisho ayaa ka cabanaya shirkad maamusha garoonkaasi oo ay ku eedeeyeen inaysan siin mushaaraadkooda xubinta ganacsigana waa ka qayb warkeena إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa maalinimo axad ah sagaalka bisha sideedaad sannada labada kun iyo labaatanka warkii oo dhammaystiran taliyihii ciidamada madaxtooyada puntland ayaa lagu dilay dagaal maanta ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug warkan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena maxamed cali wararka naga soo gaaraya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa waxay sheegayaan in dagaal halkaasi ka dhacay saaka uu sababay khasaare kala duwan dagaalkan oo dhex maray laba ciidan oo ka tirsan kuwa puntland oo qayb ka mid ah lagu eedeeyey inay ka ganacsanayeen qabri aan canshuur laga qaadin ayaa waxaa dadka ku dhintay ka mid ah taliyihii ciidanka madaxtooyada ee maamulkaas taliyaha oo qayb ka ahaa dagaalka ayaa waxaa la sheegay inuu u dhintay dhowr xabadood oo uga timid askartii qamriga ka ganacsanaysay guddoomiyaha gobolka mudug ee puntland cabdilatiif sanyare ayaa saxaafadda u xaqiijiyey geerida taliyaha oo lagu magacaabi jiray gaashaanno sare cismaan cumar maxamed maamulka ayaa sheegay inay soo qabteen shan ka mid ah ciidankii khamriga iibinayay islamarkaana ay tallaabo ka qaadi doonaan ma ahan markii ugu horreysay oo uu gaalkacyo ka dhaco dagaal la xidhiira khamri waxaana la xasuustaa in muddo bil laga jooga ay kooxahan ku dagaalameen magaaladan islamarkaana ku dileen dad rayd ah oo haween ka mid ahaayeen xaaladda magaalada gaalkacyo ayaa kacsan waxaana suuragal ah in dagaallo kale ay ka soo cusboonaadaan dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay yarayn doonto ciidamada ka jooga afghanistan dhammaadka bisha nofembar ee sanadkan xilli madaxweynaha maraykanka dhowaan uu sheegay in dalka afghanistan dabayaaqada sanadkan uu ka soo saari doono kumanaan askari ayaa sarkaal ka tirsan dowladda maraykanka waxa uu ku dhawaaqay tirada ciidamada maraykanka ee wixii ka dambeeya bisha nofembar baaqiga kusii ahaan doona gudaha dalka afghanistan maraykanka iyo xulufadiisa ayaa jab xoogan kala kulmay dalka afghanistan iyagoo looga laaya kumanaan askari halka kuwo kalena ay noqdeen kuwa dhaawacmay iyo waashay xogayaha difaaca ee maraykanka mark esbar oo saxaafadda la hadlayay ayaa shalayto ku dhawaaqay in maraykanka uu qorsheynayo yareynta tirada ciidamada ka jooga dalka afghanistan waxaana uu sheegay wax ka yar shan kun oo askari in ay baaqi ku ahaan doonaan wixii ka dambeeya nofembar gudaha dalkaasi afghanistan kuwaasi oo caawin doona dowladda taagda daran ee waddanka afghanistan waraysi uu siiyey fox news ayuu shaaca kaga qaaday in qorshaha ay ku dhimayaan ciidamada uu horay ugu dhawaaqay madaxweyne donald trump maraykanka ayaa tan iyo markii uu ku dhawaaqay in ciidamadiisa uu kala baxayo waddanka afghanistan waxa uu faaruujiyey oo uu baneeyay shan saldhig oo uu ku lahaa gudaha dalkaasi iyadoona haatan waddankaasi ay ku sugan yihiin ku dhowaad siddeed kun lix boqol oo ka tirsan ciidamada militariga maraykanka bishii febraayo ee sanadkan ayaa waxaa heshiis gaaray dowladda maraykanka iyo taalibaan heshiiskaasi oo dhigayay in maraykanka uu ciidamadiisa kala baxo gudaha waddanka afghanistan wixii ka dambeeyeyna bishii febraayo maraykanku si tartiib tartiib ah ayuu ciidamadiisa kala baxayay waddankaasi sarkaalka haysta ciidamada shalay lagu weeraray muqdisho ayaa warbaahinta kaga digay inay ka hadlaan khasaaraha ka dhashay weerarkaasi xilli dowladda saxafiyiinta u diiday inay tagaan saldhigaasi warkan waxaan u soo jeedinaya waryaheena cali aadan khasaare xoog leh ayaa shalay dowladdu ku gaaray weerar nafurnimo ah oo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku beegsatay saldhigga guutada toddoba iyo labaatanaad ee ciidamada dowladda ku leeyihiin magaalada muqdisho inkastoo dowladdu ay qarisay xaqiiqada weerarka ayaa haddana waxaa la xaqiijiyey in dhimashadu ay gaartay afar iyo labaatan askari halka dhaawacana uu yahay soddon iyo laba askari oo ay saraakiil ku jiraan warbaahinta muqdisho ayaa tabinaya warar la xidhiidha weerarka inkastoo saxaafadda loo diiday inay gudaha u galaan xerada oo ay sawirro ka soo qaadaan khasaaraha ka dhashay camaliyadda nafurnimo jenaraal tredisho oo ah taliyaha guutada toddoba iyo labaatanaad ee ciidanka militariga ayaa sheegay in gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey lagu weeraray xerada kaasina ay u suura gashay inuu gudaha u galo saldhigga gaariga wuxuu soo jiiray waardiyaha iyadoo la xabadaynayo sidaas ayuuna ku soo gaaray gudaha xerada ayuu yidhi tredisho wuxuu u goondiyey warbaahinta muqdisho gaariga wuxuu soo jiiray maxaanku yidhaahdaa waardiyihii meesha oo xabadaynayo sidaasuu kusoo gudbay oo maxaanku yidhaahdaa iyadoo weliba xabad lagu wado maxaanku yidhaahdaa waardiyaha soo dhaafay sidaasay u dhacday xaqiiqduna waa taas dahaye nin soo dhuuntay oo derbiga ka soo booday mar walbaba waa soo dhuuma jiray haddana waa soo dhuuntay ma la dhihi karo mas-uuliyad darro ciidanku waa dadaaleen waana shaqeeyeen meel walbana waa ka shaqeeyeen oo maxaanku yidhahdaa dibadda iyo meesha ay ilaashadaan intaba waa ka shaqeeyeen waana mahadsan tahay walaal wixii baarisa way socotaa baaristeedana maxaanku yidhahdaa wixii ka soo baxa waa la heli doonaa laakiin waxaan leenahay idaacadaha beenta iyo barabagaanka meelaha wada ee alqaacidada la shaqeeya iska dhaafaan idin leenahay waxaas si kastaba ha ahaatee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si rasmi ah u sheegatay mas-uuliyadda camaliyadda nafuurnimo ee shalay ka dhacday xerada ay degganaayeen ciidamo ka tirsan guutada toddoba iyo labaatanaad ee ciidamada dowladda federaalka oo ku taala degmada wardhigley ee magaalada muqdisho in ka badan labaatan askari ayaa lagu dilay weerar ka dhacay dalka nigeria waa ka maxamed ciise jamaaco jihaadi ah oo hubaysan ayaa howlgal qorshaysan oo lagu dilay askar badan oo ka tirsan militariga dowladda nigeria waxay ka fulisay bartamaha waddankaas wararka ka imaanaya dalka nigeria ayaa ku waramaya in dagaalyahaano ka tirsan jamaaco jihaadi ah oo lagu magacaabo ansaarul muslimiin fii bilaadi suudan ay weerar qorshaysan ku qaaday saldhig ciidan oo ku yaala gobolka kaduna ee bartamaha nigeria halkaas oo ay ku dishay ciidamo ka tirsan militariga waddankaas xogo lagu kalsoonaan karo oo laga helayo dalka nigeria ayaa ku waramaya in ugu yaraan shan iyo labaatan askari oo ka tirsan militariga waddankaas lagu dilay weerarka halka sidoo kalena lagu dhaabacay toban kale war rasmi ah oo ka soo baxay jamaacada ansaarul muslimiin fii bilaadi suudan waxay ku sheegatay mas-uuliyadda weerarkan qorshaysan ee lagu gumaaday askar badan iyadoona wacad ku martay inay sii wadi doonto halgankeeda saraakiil u hadlay maamulka gobolka kaduna ee uu ka dhacay weerarkan ayaa sheegay in bandow ay kusoo rogeen guud ahaan gobolka si loogu baaqsado suurtagalnimada inay dhacaan weerar kale oo ka khasaare badan kan dhacay ansaarul muslimiin fii bilaadi suudan ayaa ka howlgasha waddanka nigeria iyo niger waxaana warbaahinta gobolka iyo kuwa reer galbeedka ay ku tilmaamaan inay xiriir la leedahay faraca alqaacida ee maqribul islaam waad mahadsantaha maxamed ciise waxaa loogu yeeray qaramada midoobay ayaa baarlamaanka federaalka ku canaanatay sababta ay shalay ugu kala qaybsameen ansixinta xeer ay ku xalaalaysanayaan sinada oo ay iyagu soo qoreen sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena cabdullah yaasiin jaamac waxaa loogu yeeray beesha caalamka ayaa u carooday dowladda federaalka ah oo iyagu ay dhiseen ka gadaal markii dibuudhac uu ku yimiday in la meel mariyo xeer ay ku qoran tahay in sinadu ay xalaal tahay kaas oo shisheeyuhu juhdi badan uu ku bixiyey hirgelintiisa amase diyaarintiisaba marka laga soo tago in xeerkani weli baarlamaanku aanu meel marin haddana waxaa hadalka qoladan beesha caalamka la baxday laga dheehanayay in hal qodob oo guurka la xiriira sidii iyagu ay ku ogaayeen wax laga bedelay taasina aanay u cuntamin qaramada midoobay iyo saaxiibadeeda kale ee soomaaliya ayaa muujiyey walaaca ay ka qabaan guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iskudayga miiska lagu soo saaray sharciga cusub ee aan saxda ahayn kaas oo ogolaanaya guurka carruurta kana hor imaanaya heshiisyada caalamiga ah ee arrintani la xiriira ayaa lagu yiri qoraalka qaramada midoobay shisheeyaha ayaa waxay aaminsayen in siddeed iyo toban sano gabar ka yar aan la guursan karin wiil ka yarna aanu guursan karin haddii taasi dhacdana ay kufsi tahay sidoo kale shisheeyuhu waxa uu canaan u jeediyey golaha wasiirada dowladda federaalka ah waxaa qoraalka lagu yidhi waxaanu ku boorinaynaa golaha wasiirada ee dalka in ay dib u soo celiyaan hindisa sharciyaadka dembiyada galmada ee asalka ah foolxumada ku qoran awgeed xeerkan oo shalay baarlamaanka la keenay waxaa la waayey cid ku dhiirata inay akhriso xildhibaanada qaar waxay sheegayaan in ay tahay in la meel mariyo laakiinse kuwo kale ayaa waxay qabaan in awalba soomaalidu xildhibaanada ay waxun ka aaminsanaayeen haddii xeerkani hirgalana xaalku uu ka sii darayo madana guddoomiye nooma codsanto barlamaankii soomaaliyada maanta waxa uu ka doodayaa galmo ama ajanta galmo ah la soo agdhigay dhaawac weyn bay waxay ku noqonaysaa idinka magiciinna iyo dhaawac weyn bay ku noqonaysaa barlamaanka annagoo marka horeba wax fiican aanay bulshada naga aaminsanayn haddana kan haddaan maaragtay maxaa la yidhaahdaa maanta warkeeda uu gaaro maxaa soo baxaaya shaqada golaha wasiirada iyo baarlamaanka loo sameeyey waxaa ka mid ah in ay ansixiyaan xeerarka waafaqsan oo kuwa shisheeye soomaalidana dhibaato u keenaya markii golayaashan gaabis laga dareemana waxa ay la kulmaan canaan saa'id ah sida iminka ku dhacday oo kale maraykanka ayaa sababo amni darteed muwaadiniintiisa uga digay waddamada kenya iyo soomaaliya faahfaahinta warkanna waxaa noo soo jeedinaya waryaheena abuubakar safaaradda maraykanka ee magaalada nairobi ayaa qoraal kooban oo ay soo saartay waxay ku sheegtay in muwaadiniinteeda ay uga digaysa inay u safraan waddamada kenya iyo soomaaliya qoraalka ka soo baxay safaaradda maraykanka ayaa waxaa lagu sheegay in ay digniin u dirayaan muwaadiniinta maraykanka ama kuwa heesta dhalashada waddankaasi iyagoo sheegay inay ka cabsi qabaan weeraro uga yimaada dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale qoraalka ka soo baxay safaaradda ayaa waxaa lagu tibaaxay in muwaadiniinta maraykanka ay ka taxadaraan u safridda deegaanada dhaca xuduudda soomaaliya iyo kenya iyo sidoo kale gobollada xeebta ee dalka kenya halkaas oo ay sheegtay safaaraddu inay ku soo kordheen weerarada al-shabaab digniintan ka soo baxday safaaradda maraykanka ee nairobi ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli horantii sannadkan labada kun iyo labaatanka uu gudaha kenya ka dhacay weerar xooggan oo lagu beegsaday xerada ciidamada badda ee maraykanka ee kaamsiinba ee dhaca gobollada xeebta oo ay leeyihiin muslimiinta halkaasoo looga dilay toddoba iyo toban askari loogana gubay toddoba diyaaradood warbixintan la mid ah ayaa waxaa goor sii horeysay soo saaray ingiriiska isagoo dadkiisa uga digaya inay u safraan soomaaliya shaqaalaha soomaalida ah ee garoonka muqdisho ayaa ka cabanaya shirkad maamusha garoonkaasi cabdisamed cabdulaahi ayaa warkan diyaariyey xilli dhowaan la sheegay in soomaaliya ay ka bilowdeen duulimaadyadii diyaaradaha ka bixi jiray kuwii soo geli jiray ayaa waxa ay cabasho xoogan ka soo yeeraysaa shaqaalaha kooban ee soomaalida ah ee ka shaqeeya garoonka diyaaradaha muqdisho shaqaalaha ayaa ka cabanaya shirkadda shisheeye ee vovoria oo ay leedahay dowladda turkiga taasoo bilowday inay erido qaar ka mid ah shaqaalaha garoonka gaar ahaan kuwa soomaalida waxay sheegeen in shirkadda vavori aysan siilin mushaaraadkooda bilihii lasoo dhaafay sidoo kalena ay ku amartaagleynayaan ajaaniib ka socda uganda iyo kenya kuwaasoo ka shaqeeya xafiisyada hoose ee shirkadda waa kuwaan qaar ka mid ah oo dibadbax ka dhigay gudaha garoonka waxaan u sheegayaa dadweynaha soomaaliyeed macali dowladda inaan cabash ka nahna shirkadda vavori taasoo na xaqirtay afar bilood wax mushaar ay wax xuquuqna siinin kabacdina shaqooyinkayni maarata markaa dib ugu soo noqoneen kabacdina naaday eelboorka ma furno waxaan ka codsanaynaa cid kasta oo wax qaban karta oo soomaaliya amba wax ka damqato inaan annaka nala xaqiray oo nala bahdilay oo nala jiiday oyna jiideen niman afrikaana oo u dhashay dalka kenya iyo dalka uganda kuwaas oo ah shaqaalaha hoose oo xafiisyada hoose joogo oo mar walba soomaalida waxay rabaan ay tacaddi ku sameeyaan haddaan dad ka dhiidhiyo oo diinta islaamka hayso amba haysta maaragtay qadiyadda soomaaliya waxaan ka codsanaynaa dadkaas cadowga inay xuquuqdayna noo qaadaan waxaan ka cabanaynaa xaquuqla'aanta shirkadda foofori shaqaalihii dhammaan maaragta aan soo wada galnay kabacdina shirkaddu ay tiri yaa ini soo xareeyey yaa ini soo amray inaad soo gashaan elaboorka muwaadiniin soomaaliyeed oon qaadanaynaa sidaas la adligeed oo xaaslayaal dhibanayaal intaba isugu jira ayaan soo wada shaqo tagnay kabacdi shirkaddu waxay noogu hanjabtay yaa ini fasaxay oo elaboorka imaada ini yidhi innagoo xaqeennii iyo xuquuqdeennii ay afar bilood iyo masaada ninka ugu yarno uu shan sano shaqaynayo ayaa haddana nala yidhi yaad u timaadeen yaasa ka timaadeen niman ajaaniba oo nala joogay oo nala shaqaynayay ayna shaqaynayaan ayna bixin afartii biloodaan baaga muddada ahayn hadeertaana nala yidhi baxa ka baxa xeradan ee dhikaaradan ka qaadanayna dhanka kale waxaan maanta gebi ahaanba shaqaynin garoonka diyaaradaha ee xamar sababtuna waxay tahay shaqaalihii uu shaqo joojin sameeyey waxaana lagu soo waramayaa in diyaaradaha ay garoonka ku xayiran yihiin dowladda turkiga ayaa ka mid ah shisheeyaha dalka kusoo duulay wuxuuna xoogga saaray sidii uu ula wareegi lahaa ilaha dhaqaale ee caasimadda soomaaliya ee muqdisho waxaana hadda garoonka iyo dekedda ka howlgara shirkada uu isagu leeyahay kuwaasuu curyaamiyey ama meesha ka saaray kumanaan shaqaale soomaali ah iminkana waa xubintii ganacsiga iyo maxamed ciise تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
xubinta ganacsiga waxaan maanta ku soo qaadanaynaa qiimaha raashiinka dalka
بدأتها qiimaha raashiinka qaar ka mid ah suuqyada ku yaala jubbooyinka galleyda ayaa ugu horeysa oo ka soo go'da beeraha waxaa koombadeedii la iibinayaa shan kun oo shilinka soomaaliga ah loorkeediina waxaa la iibinayaa saddex boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah moordidana waxaa koombadeedii la iibinayaa afar kun loorkeedana waa laba boqol iyo siddeetan kun oo shilinka soomaaliga ah digirta haddaan eegna koombadeedii waxay ahayd shan iyo toban kun loorkeediina waa hal milyan iyo afar boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah sisinta kiiladeedii waa toddoba iyo toban kun kontonkii kiilana waa siddeed boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah saliid macsarada haddaan eegno waxaa jirgaankeedii la iibinayaa hal milyan iyo boqol kun oo shilinka soomaaliga ah halka litarkeeduna uu yahay lixdan kun oo shilinka soomaaliga ah iminkana haddaan u weecano dhanka suuqa sarifka waxaa maanta halkii doolar lagu bedelayay labaatan iyo shan dhibic shan kun oo shilinka soomaaliga ah boqolka doolar waxaa lagu qabanayay laba milyan iyo shan boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah dhegaystayaal xubinta ganacsiga waa naga intaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu بمفردي أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها
ugu dambayntiina dibadbaxyaal caraysan ayaa weeraray xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka lebnaan dalka lebnaan oo ku jira xaalad cakiran wixii ka dambeeyey markii qaraxyo ay ruuxeen dekedda weyn ee magaalada bayruud ayaa waxaa shalayto dalkaasi ka dhacay isku soo bax ay sameeyeen dad muddooyinkan dambe ka cabanayay dhaqaale xumo baahsan oo saamaysay waddankaasi dadka dibadbaxyada dhigay oo ay ku jireen askar iyo saraakiil howlgab ah ayaa gaaray xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee bayruud iyagoo ku dhawaaqaya in xaruntaasi ay noqon doonto xarunta kacdoonka اقتحام وزارة الخارجية دخول على وزارة الخارجية بهاللحظات بهاللحظات الثوار فاتوا على وزارة الخارجية ثورة طلعوا لايف طلعوا لايف الثورة أخذت وزارة الخارجية نحن قدام ثورة مش اعتيادية دخول على وزارة الخارجية بهاللحظات iska hormaadyada ka dhacayay magaalada bayruud ee dalka lebnaan ayaa waxa ay sababeen in ay dhaawacmaan tiro ka mid ah dadka dibadbaxyada wada ee kasoo horjeeda dowladda in ka badan boqol ruux ayaa dhowaan ku geeriyooday qaraxyo ka dhacay dekedda weyn ee magaalada bayruud caasimadda dalka lebnaan warkiina dhegaystayaal xilligan waa naga intaa ciduu dhaafana waxay ka heli kartaa barta aaladda internetka aynu ku leenahay radio alfurqan dot com